بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo ay bishu tahay bishii saddexaad siddeed iyo labaatankeedii two thousand nineteen waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa dhowr arrimood marka ugu horeysa magacaygu waa siciid cali axmed kuna magac dheer qurbaawi arrinta ugu horeysa oo aan ka hadlayo waxaan halkan tacsi tiiraanyo le uga dirayaa shacabkii shacabkii ku dhintay ama ku geeriyooday qaraxyadii isa soo daba joogay ilaa ilaa maraj fifteenkeedii ilaa maanta intii dhimatay waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa jannatu fardowsa in ilaahay geeyo inta dhaawacaana waxaan leeyahay ilaahay hawba oga dhayo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun taas waa taa qodobka labaad waxa aan ka hadlayaa askarta amniga sugaysa anuu koob iyo toban beri baan hadda xamar soo joogay wax badan baanu kuurgalay askarta amniga sugaysaa askar la daryeelay oo baahiyoodkoodii laga daryeelay ama mushahar fiican qaadanaya maaha waddooyinka marka aan marayay meelooyinka check pointyada ah askar badan baa na weydiinaysay wax aqalshaahana siiya marka waxaan leeyahay askari baahan nabadgelyo ma sugi karo askari baahan nabadgelyo ma sugi karo waa in askarta mushahaaradooda la siiyaa welibana mushahaaraday hadda qaadanayaan boqol iyo kontonkan iyo soddonkan daalar oo ah garaamkooda kuma filaan leeyahay kuma filla ninka xafiiska fadhiya wasiirka ama wasiir ku-xigeenku ama agaasimaha a c ga dhex fadhiyaa lacag badan buu qaataa caqliga saxaha wuxuu sheegayaa in askariga lacag badan la siiyo caqligu ma garanayo meeshuu inaga yaalle kii wax ilaalinayey oo amniga sugayey la daryeeli maayo kii la ilaalinayey baa la daryeelaya waxaasoo caqli maaha dowladdu waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo qodobka intaasaan kaga baxayaa qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho dowladda la shaqeeya dowladda la shaqeeya dowladda la shaqeeya wax baadan baadan badan baa laydinka baahan yahay amnigu dowladdu ma sugi karayso haddaan lala shaqaynayn shaqadiinnii baa loo baahan yahay dhibaatada waxa ay ka jirtaa waa xaggiinna dadka dhimanayaana waa idinka ha lala shaqeeyo dowladda ha lala shaqeeyo dowladda shacabkana intaas ayaan ugu baaqayaa dowladdana waxa aan leeyahay oo aan kula dardaarmayaa muqdisho wax badan baa isdul huwan muqdisho wax badan baa ka khaldan muqdisho hoos ha loo fiiriyo muqdisho hoos ha loo fiiriyo wax badan oo khaldan baan soo arkay wax badan oo khaldan baan soo arkay muqdisho hoos ha loo fiiriyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu